wuxuu yidhi abujahal annaga iyo tartanay buu yidhi qusayib waa reerkuu nebigu ka dhashay sala allahu alayh wasalam waayo haashim waa ina cabdimanaaf cabdimanaafna waa ina qusayi marka haashim awowgii baa qusayi la yidhaahdaa reerka qusayi ibnu kilaab la yidhaahdo iyo annagu waa tartannay iyaguna makhzuum ibnu yaqada ayaa la odhan jiray waa laba lafood oo ilmaadee rumay ahaayeen makhzuum ibnu yaqada iyo waxa weeye iyo qusay ibnu kilaab laandheerannimada quraysheedna iyagaa ku loolami jiray wuxuu yidhi annaga iyo qusay ibnu kilaab waa tartannay buu idhi wax kasta oo sharafay sameeyeen markaannu samaynaannu kala bixi weynay xataa idaa kunnaa ka farasay rihaanin qaaluu mina nebiyun yuuxaa min asamaa labadii farasee sharadka loo dhigay ee kala dheerayn waayey ee midnaba sharadkii uu qaadan kari waayey markaannu sidii oo kale noqonno ee barbaracaynkaa u nahay bay waxay yidhaahdeen waxa naga soo baxoo nugu jira nebi samada looga waxyoodo wallaahi annaguna rumayn mayno ilaa nebi samada looga waxyoodaa noo yimaado naga soo baxo marka waxa weeye dafiraad bay ahaydee waa garanayay muxamed inuu xaq yahay nebinimadiisu xaq tahay uu garanayay laakiin waxa weeye xasad yacni uu leeyahay ma reer hebel baad dabagelaysaa yacni iyo wax la midata noocaas ayaa ku kaliftay marka ilaahay waa kaa yidhi fainahum laa yukadibuunaka walaakina alظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun marka anwaacda kufriga nooc walba daliilkiisi waa inoo sheegay nooca markaa kufru takdiib waxa u daliila waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba bilxaqi lama jaa'ah marka la yidhi cid ka dulmi badani ma jirto waxaa laga fahmayaa dulmi kii ugu weynaanshaha badnaa inuu kaasi yahay dee dulmiga ugu weyna waa gaalnimada ina ashirka la dulmun cadiim yacni shirkigu waa dulmi weyn weeye saasuu ilahay yidhi waalkaafiruuna hum aldaalimuun gaaladu yagaa daalimiin ah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun bidulmin ay bishirkin marka idan waxay noqonaysaa dulmi kii ugu weynaa mar hadduu yahay inuu gaalnimo noqdo marka beeninta ilaahay la beeniyaa ama xaqa la beeniyaa waa gaalnimo iyadoo la garanayo xaqii kufru libaa walistikbaar waa cinaadka ka la yidhaahdo weyi waa kii ibliis oo kale kufrulibaa walistikbaar maxaa loogu magacaabay aayaddaa laga qaatay ilaa ibliisa abaa wastakbara marka labadii ficile abaa iyo istakbaro oo ku jiray baa kufrulibaa'i walistikbaari laba masdar baa laga ishtiqaaqay sidaas iyadaa weeyi oo waa ka yidhi dee waxaa weeye anigu markaa siday u suuragal tahay anaa daba iga abuurtay inaa mid dhooba aad ka abuurtay aan u sujuudo yacni midaad dhooba ka abuurtay inaan u sujuudaa siday u dhici kartaa markaa iskibiruu iskibrinayo ayaa ku kalifay ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin oo kale kufrulibaa walistikbaar maxaa loogu magacaabay aayaddaa laga qaatay ilaa ibliisa abaa wastakbara marka labadii ficile abaa iyo istakbaro oo ku jiray baa kufrulibaa'i walistikbaari laba masdar baa laga ishtiqaaqay sidaas iyadaa weeyi oo waa ka yidhi dee waxaa weeye anigu markaa siday u suuragal tahay anaa daba iga abuurtay inaa mid dhooba aad ka abuurtay aan u sujuudo yacni midaad dhooba ka abuurtay inaan u sujuudaa siday u dhici kartaa markaa iskibiruu iskibrinayo ayaa ku kalifay ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin nooca markaa saddexaad waa kufriga shakiga ku saabsan oo ninkan wuxuu ka shakiyey markaa qiyaamadii wamaa adunnu saacata qaa'imatan qiyaamadana waa in la rumeeyaa la ictiqaadiyaayoo arkaantii iimaankay ka mid tahay si yaqiinoo hubaala waa in loo ictiqaadiyaa mar hadduu ka shakiyey waxay noqotay kufri akbar kufru icraad horaynu u soo sharaxnay oo nawaaqidii ama waxyaalihii islaamnimada burinayee tobanka ahayd ayay markaa ka mid ahayd kufru icraad uu ka mid ahaa marka waa inaan inagii nidhi icraadku wuxuu u qaybsamaa yacni icraad yacni kulli oo dhammaystiran ama icraad weyn iyo icraadun duuna icraad oo waxa weeye icraad markaa gaalnimo aan ahayne ka sokeeya marka hadda waxaa looga jeedaa icraadkii gaalnimada aha baa looga jeedaa kufri asliya iyo kufri caaridana mid walba waa noqon karaa bimacnaa kufri asliya waa noqon karaa oo asal ahaanba gaalku markaa marnaba inaanu soo islaamin ee uu mucrid ahaa wuxuu kaloo noqon karaa kaafir markaa murtadana yacni markaa mucridku waa noqon karaa kaafir murtad oo diintii ka ridoobo ka noqdayna waa noqon karaa kufriga nooca shanaad waa kufru nifaaq munaafiqiintana waxa weeye waxaa laynoogu sheegay inay gaalo yihiin dalika biannahum aamanuu uma kafaruu yacni waxa weeye kufri baa lagu magacaabay nifaaqoodii marka kufru nifaaq waa kufru caloolaad weeye bimacnaa uurka waa inuu gaal ka yahay uurka ama qalbiga waa inuu gaal ka yahay nifaaqa qaybihiisana isaga inoo keeni doona in sha allah annawcu athaani nooca labaad oo min nawcayi alkufri noocyada labada nooc ee kufriga ka midii wa huwa kufrun asgaru waa kufri yar weeyi laa yukhriju min almilla wa huwa kufrun asgaru waa jumla muctarida marka annawcu athaani min nawcayi alkufri nooca labaad oo labada nooc ee kufriga ka midii laa yukhriju min almillati baa lagaa khabraya laakiin waxa weeye wahuwa kufrun asgaru waa muctaridoo way soo kala dhex gashay mubtadihii iyo khabarkii bay kala dhex fadhiisatay laa yukhriju ka bixin maayo min almillati diinta si kulli oo dhammaystiran uga saari maayo wa huwa kufru nicma waa nooca markaa la yidhaahdo nicmada yacni markaa in laga abaalka daro nicmadii oo laga abaalka daroo lagu shukri naqi waayo noocaas weeyi waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay yidhi wadaraba allahu mahalan qaryatan kaanat aaminatan mudma'inatan ya'tiiha risquhaa ragadan min kulli makaanin fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun wadaraba allahu ilaahay wuxuu yeelay mahalan tusaale wuxuu ka yeelay qaryatan magaalo yacni magaaluu tusaale idinka yeelay magaaladaasoo kaanat ahayd aaminatan mid nabad qabta oo wax dagaallo iyo cabsiyi kama jirin mudma'innatan xasilloon oo wax goolaaftan iyo waxa weeye iswaalwaal kale oo ka jiray oo laga baqayaa yacni kaasina ma jirin ya'tiiha risquhaa ragadan min kulli makaan ya'tiiha waxaa u imanaya magaaladaas waxaa u imanayey risquhaa arsaaqdeedaa u imanaysay yacni mudaaric baa la sheegay maadi baana macnuhu u dhacayaa ragadan xaaluu waasic yahay oo ballaadhan yahay buu u imanayey risqeedu min kulli makaanin meel walbana waa uga imanayey fakafarat biancumi illaahi fakafarat way gaalowday biancumi illaahi nicmooyinkii ilaahay bay ka gaalowday bimacnaa waa ka abaalka dartoo ilaahay bay ugu shukri naqi weyday faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun faadaaqaha allahu ilaahay wuxuu dhadhansiiyey libaasa aljuuci hogii gaajada iyo waalkhawfi hogii cabsida muxuu u dhadhansiiyey bima kaanuu yasnacuun yacni waxay ahaayeen qaar sameeya sababtiisa ayaa loo dhadhansiiyey waxa uu sheikhu inoo tilmaamay kufrigu inuu jiro nooc aan qofka diinta ka saaraynin inuu jiro ayuu inoo tilmaamay nooca qofka diinta aan ka saarayn kufriga inuu ka mid yahayna adilo badan baa u daliila adilada u daliilkaa waxaa ka mida qowluhu salى اllahu عalayh wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun cayda qofka muslimka la caaye la aflagaadeeyaa waa faasiqnimo dagaalka lala dagaalamee lala diriraana waa gaalnimo wa qitaaluhu kufrun waxaa isweydiin leh maadaama la yidhi qofka muslimkaa dagaalka lala dagaalamaa waa gaalnimo gaalnimadani ma tii qofka diinta ka saaraysayba mise waa kufrun duuna kufrin mise waa gaalnimo ka sokaysa gaalnimadii weynayd oo aanu qofku diinta kaga baxayn yacnii jawaabtu waxay tahay jawaabtu waxay tahay waa gaalnimo qofka diinta aan ka saaraynin kufrun laa yanqulu can اlmillah ama laa yukhriju min almillah marka waxa weeye inay tahay gaalnimo qofka diinta aan ka saarayna waxa u daliila qwlه tacaalى وin طaئfatani min almuؤminiina qatatluu faأصlixuu baynahma fain baغat إxdaahma عlى اlأkrى faqatiluu alatii tabغي xatى tafii'a ilى أmr الlah wajhu istidlaalka laga deliishanaya waxay tahay yaعni iyaga oo islaayey baa haddana muؤminiin inay yihiin lagu magacaabay oo la yidhi walaalihiin heshiisiiya inama almuؤminuuna ikhwaة faأصlixuu bayna akhawaykum yacni ukhuwadii diinigu ama walaaltinimadii diinigu inay baaqi tahay baa laynoo sheegay iimaankiina inay baaqi ku yihiin baa laynoo sheegay in la islaaxiyo la heshiisiye inay tahayna waa laynoo sheegay marka sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye kufriga laynoogu sheegay xadiisku inuu yahay kufri qofka diinta aan ka saaraynin sidaas iyadaa inuu yahay baa laga qaadanaya waxaa kaloo u daliila qowluhu tacaala faman cufiya lahu min akhiihi shayءun faاtibaacun bilmacruufi waadaa'un ilayhi biixsaan ilaahay waxau idhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun kii markaa laga cafiyo dhiigga walaalkii wax ka mida laga cafiyaa faman cufiya lahu min akhiihi shayun fatibaacun bilmacruuf faatibaacun bilmacruufi waxaa saaran yacni ka caafigii cafiyey inuu si wanaagsan markaa u raaco oo u dabagalo oo dayntiisa iyo qaantiisa uga sugo oo aan markaa waxa weeye hanjabaad iyo cabsigelin iyo markaa waxa weye dhibaatayn kale ayna jirin marka waxa weye wajhul istidlaalka laga daliishanaya waxay tahay yacni min akhiihi baa lay ukhuwada laynoogu sheegaya aayadduna waa ukhuwatu diina ukhuwatu nasab ma aha marka isaga oo badrheedh walaalkii u dilay baa waxaa lagu magacaabay inuu walaal la yahay oo islaamnimadii uu kula walaaloobay walaaltinimadii weli inay baaqi tahay taasina waxyaalaha keensanaya in wax laga cafiyo weeyaan waa midda kale haddii waxaa weeye dilka qof muslima la dilo lagu gaaloobayo miladaba lagaga baxayo dee waxaa la odhan lahaa ilaaba ilaa qofkii waxa weeye qof muslima dila ilaaba ilaa ha la dilaa la odhan lahaa oo riddanimada iyo gaalnimada ha loo dilaa la odhan lahaa man baddela diinahu faqtuluuh ayuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam lamana odhanee waxaa layihi qisaas baa loo dili karaa kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunhaa bilunhaa marka maadaama ay sidaas tahay oo ay tahay waxaa loo dilayaa qofka in loo dilo waxa xaq u yeeshay warasadii baa la dooransiinayaa oo la odhanayaa ma diyaa qaadanaysaan mise waa dilaysaan miyaa laydiin dilaa yani yacni waxa weeye mise waxa weeye waa cafinaysaanoo dilkii iyo qisaastii waa ka cafinaysaan oo mag baa qaadanaysaan iyagaa la dooransiinaya hadduu dilka qof muslima uu dilay uu ku gaaloobayo milladda kaga baxayna uu ku gaaloobo milladda kaga baxayna dee waxay noqon lahay yacni in markaa riddanimo iyo gaalnimo loo dilayo ee lama yidhaahdeen marka waxa weeye dadka warasada u ah ee dhexal joojinaya qofkii la dilay dooransiiya miyaa la dilaa mise waa la daayaa taa lama yidhahdeen halkaa waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood baa markay arkeen hadalka cabdullaahi bnu cabbaas laga soo naqliyey oo odhanaya towbad ma laha baa waxay u qaateen in waxa weeye la leeyahay naartuu ku waarayaa culammada ahlusunna waljamaacana wax qabaa ma jiraan yacni qofkii qof muslima badrheedh u dilaa sida gaaladu naarta ugu waaraysu ugu waaraya haddaanu markaa waxa weeye aanu ahayn mid wax kale ah yacni markaa ay raacday oo sida inuu xalaashanayey ama iskibrinayay wax la midi markaa waxa weeye oo xukunka sharcigaa ka kibraayo ka santaagayey aanu sidaas ahayn bimacnaa asalkii iimaanku haddaanu wax kale ku burin ficilka dilka ee uu badrheedhay keligii yacni miduu ku gaaloobayo naarta ugu waaraya ma aha marka culammada leh tawbad ma laha haddiiba sidooda lagu socdo yacni ugama jeedaan oo ma tilmaamayaan inuu abadal aabaada naarta ku waarayo ahlusunna waljamaacana wax sidaa qabaa ma jiraan ahlusunna waljamaacana wax sidaa qabaa ma jiraan khawaarij iyo meelo kaloo looga soo maydhax diiro mooyaane dee waxa weeye markaa hal ahlusunne hadalkood mid laga soo helayo yacni qof markaa qof muslima dilay oo badrheedh u dilay baa naarta ku waarayoo aan ka baxayni taasi ma jirto ee waxay tilmaamayaanuun in waxa weeye markaa qofkaasi in la ciqaabayo oo ciqaab markaa uu ku dhacayo ayuu markaa tilmaamayaan oo towbadda keligii markaa waxa weeye kama baajinayso ciqaabkii waayo xuquuq kalea ku jirta marka waxaa suurtoobi karta in la cadaabo marka mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa buu noqonayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxa uu yahay mutawacadun calayhi bilciqaab mid ciqaab loogu goodiyey buu yahay marka in la soo cadaabaa suuragal ah yacni markaa taas yadaa baa laga tilmaamaya ee inuu toobad keenaa miday ka ridayso yacni ciqaabtii oo ka baajinaysa ma aha laakiin waxa weeye asbaabo kale waa uga baaqan karaa waayo mashii'ada ilahay buu hoos yaallaa wahaa kada masaladaas waa mas'ale muhima waxaa ka mida adilada kuu tilmaamaysa inuu kufriga jiro midaan qofka diinta ka saarayn aayaddan lafteeda oo fa kafarat biancumi illaah nicmada ilahay oo laga abaalkadaraa yacni waxa weeye in lagu shukri naqi waayo nicmada ilaahay weeye lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid kufriga halkaasoo kale ku jira waxa weeye waa nicmadii oo laga abaalkadaro waa kufraanu nicma marka kufru nicma waa eray ballaadhan oo mar wuxuu noqon karaa kufru nicmihii gaalnimo ayuu noqon karaa weyn marna kufru nicmihi wuxuu noqon karaa gaalnimo yar buu noqon karaa bimacnaa ta kale ka yar markaynu leenahay gaalnimo yar buu noqon karaa ugama jeedno inuu waxa weeye dembi sakiira inuu yahay a saas iyadaa loogama jeedo yacni wax sharcigu gaalnimo ku magacaabay dee waxa weeye wax yasiran maahae waa wax weyn a bahal hoose sakiir maahabay sakiir ma laha bay soomaalidu yidhahdaan bahal hoose sakiir ma laha bimacnaa waxa weeye yaryaraysi ma laho dee waxa weeye mid waliba dhibaato kuugu filan marka marka la yidhaahdo kufrun asqaru ama shirkun asqaru marka sidaas yadaa la yahay bimacnaa waxaa loo jeedaa ka kaluu ka waabsan yahay ka kale ee weynee diinta lagaga baxayuu ka waabsan yahay baa loo jeedaa laakiin daat ahaantiisu waa yar yahay lagama tilmaamayo laba odayoo waaweyn baa la odhan kara wel hebel iyo hebel keebaa yar dee hebel baa yar dee lama odhanayo hebel waxa weeye yaraan baad ku sheegtayoo waxaad tidhi waa inan yar war ma odhan waa inan yare dee odaygan kale ee siddeetan jirku ka waabsan yahay baan idhi isagu toddobaatan buu jiraa a sidaas yadaa baan idhi marka waxa weeye haddaan idhi waa ka yar yahay hebel macnaheedu ma aha isagu wuu yar yahay markaa marka la yidhaahdo shirkun asqaru shirkigani waa yar yahay loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa shirkiga kaluu ka waabsan yahay kufrun asqaru marka la yidhahdona waa saasi la-eg loogama jeedo daat ahaantiisu waa yar yahay oo waxaa laga tilmaamayaa ka kaluu ka waabsan yahay oo hoos ka xigaa baa looga jeedaa taas yadaa baa laga tilmaamaya waa halkay culammadu yidhahdaan oo kale baabulmusalax asaxu shayun fi lbaab wa huwa asaxu shayin fi lbaabi tirmidi oo kale aad u isticmaala xadiis daciifaa laga yaabaa intuu soo arooriyey inuu yidhaahdo baabka waxa ku soo arooray waa ka xagga sixada ugu dhow hadda sixanimo in loo sugayo ma aha oo isagu laleeyahay waa saxiix isaga laftiisu waa daciif laakiin xagga sixaduu ugu xigaa yacni taas iyadaa baa laga tilmaamaya tanna waa noocaas calaa kulli xaal adillo fara badanoo ku soo aroortayna waa jirtaa oo tilmaamaysa kufri aan qofka diinta ka saarayn inuu jiro marka waxay dumarkii yidhaahdeen ayakfurna billaah ma ilaahay bay ka gaaloobayaan buy markaa yidhahdeen ayakfurna billaah qaala yakfurna alcashiira yacni ninkooday ka abaalka darayaan oo nicmadu u geysto ayay ka abaalka darayaan marka laba shay buu xadiidkaa u sababeeyey nicmada ilaahay nicmada markaa ninku u geysto inay ka abaalka darayaan iyo inay habaarka iyo cayda farabadinayaan tukfirna allacna wa takfurna alcashira riwaayo kale sheegaysay oo dumarkii waxa weeye cayda iyo habaarka dee carabkooda waa ku badantay wax kale iska daayay ubadkoodii ay dhaleen ee wax walba ay ka jeclaayeen baa waxaa laga yaabaa inay habaaraan oo habaar markaa sheegayaa inay ama dhintaan ama markaa waxa weeye qalladii ku dhacdo ama wax la mida inay ku habaaraan baa laga yaabaa marka lacnadda inay badinayaan habaarka iyo cayda iyo ninkii inay ka abaalkadarayaan nicmadiisii labadaa shay bay naarta ku galeen baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kufriga markaa xadiidkaa ku jira waa kufrun duuna kufrin ama waa kufri asqar waa kufri kii weynaa ka sokeeya weeye adilada laga baxayay maaha waxaa kaloo ka mida adilada u daliilka ah qowluhu salى اllahu عalayh wasalam itnatani fi الnasi huma bihim kufru aطacnu fi الnasabi wالniyaxaةu cala اlmayit xadiidka muslim صaxiixa kusoo wariyey laba shay oo dadka ku sugan gaalnimaa ku jirta labadaasi waa maxay waa nasabka oo la duro oo qof nasabkii aad wax ka sheegto ama caydo yacnii hebelkaa sheeganaysaan idinma dhalin yacnii cidday sheeganayaan oo kale inaad ka nafidaa waa طacni fi الnasab hadday sheeganayaan inay carab ka soo jeedaan ama yuhuud ka soo jeedaan oo ay sidaa odayaashoodii ka soo gaadheen haddaad tidhaahdo kama soo jeedaan waa iska sheeganaysaan waa nasabkoodii aad durtay erayo caya ama dhaleeca haddaad ku tidhaahdana iyaduna waa طacni fi nasab waa طacni nasabkii la طacninayo oo la durayo wey gun baad tihiin iyo midgaan baad tahay iyo waxyaalaha lamid la midka ahi waa nasabkii oo la طacninayo oo la durayo yacni erayadaasi waa waxyaalo loo samaystay cay markaa sheegista cid lagu sheego ama loo nisbeeyaa waa nasabkii oo la duraayo wax laga sheegayo ama la aflagaadaynayo nebiguna wuxuu ku magacaabay sala allahu alay wasalam kufri bimacnaa waa min kabaa'ir dunuub kufrigii aanu ahaanba qofka kii diinta ka saarayay haddana waxa weeye wuxuu ka mid yahay dembiyada waaweyn marka waa saas weeye saas aawadeed bukhaari wuxuu baabaystay kufrun baabun kufrun duuna kufrin waana maqaaladii cabdillahi bni cabbaas uu yidhi weeyaan waana hadalkii cabdillahi bni cabbaas uu yidhi kufrun duuna kufrin markuu fasirayay waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlkaafiruun anwaacu nifaaq munaafaqnimada noocyadeeda annifaaqu nawcaani ictiqaadiyun wa camaliyun nifaaqa waxaa la yidhahdaa waa laba nooc mid ictiqaadka loo nisbeeyey iyo mid camalka loo nisbeeyey annifaaqu alictiqaadiyu nifaaqa ictiqaadka loo nisbeeyey sittatu anwaacin lix nooc wey saaxibuhaa cidda nifaaqa markaa caqiidada loo nisbeeyey u ehelka ah ee ku sifaysani min ahli darki alasfali min annaar darki waa dabaqadda dabaqadda ugu hoosaysa qolada ku jirtuu ka mid yahay dabaqaddaa hoosoo dabaqaddaasoo min annaari naarta ka mid ah bimacnaa naarta dabaqadda ugu hoosaysa ayuu gelayaa lixda nooc waxay kale yihiin alawalu ka koowaad takdiibu rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka in la beeniyo haddii rasuulka la beeniyo qalbiga laga beeninaayo waa nifaaq ictiqaadiya athaani nooca labaad takdiibu bacdi maa jaءa bihi arasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu la yimi wax ka mida in la beensho bimacnaa wuxuu rasuulku la yimi sala allahu alayh wasalam lama wada beenine qayb ka midaa la beeniyey oo qalbiga lagu qarsanayaa beenintaas iyaduna waa nifaaq اعtiqaadi ah الثالثu nooca saddexaad bغd الrasuuli sal اllahu alيh salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka in la naco oo qalbiga in rasuulka salى اllahu عalayh wasalam laga necab yahay iyaduna waa nifaaq yacni caqiidada ku saabsanoo yacni la ictiqaadinayo alraabicu nooca afraad bugdu bacdi maa ja'a bihi alrasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu la yimi wax ka mida in la naco oo qalbiga lagala coloobo iyaduna waa nifaaq ictiqaadi ah alkhaamisu nooca shanaad almasaratu biinkhifaadi diini arasuuli sala allahu alayh wasalam faraxa lagu farxaayo diinta rasuulku sala allahu alayh wasalam inay hoos u dhacdo oo laga gacan sarreeyo oo laga qaalib noqdo oo iyadu marka ay noqoto ta hoosaysa taa in lagu farxo assaadisu nooca sideed nooca lixaad nooca lixaad alkaraahiyatu biintisaari diini arasuuli sala allahu alayh wasalam in la naco diinta rasuulku sala allahu alayh wasalam inay guulaysato oo tayadu sarrayso ay noqotona in la naco qalbiga laga necbaado iyaduna waxay tahay waa nifaaq ictiqaadi ah erayga nifaaq la yidhaahdo waxaa laga keenay min naafiqaa'i ilyarbuuc baasha yaree jiirka u eg ee walada la yidhaahdo waxay qodotaa god godkaas af bay u yeeshaa af waa muuqdaa af kaloo qarsoon bay xagga kalena uga yeeshaa afkaa kale waa bannaanyay laakiin ciid yar baa sidaa ugu yaro waxaysan marka la soo eryado xaggaa intay ka soo gashay xagga kale ka baxdaa godkaa labada af leh afkaa qarsoonee aan muuqanayn ay ugu tala gashay hadday khatari timaaddo inay ka baxdaa waxaa la yidhaha naafiqaa yarbuucna waa waladii markaa naafiqaa ulyarbuuc baa laga soo qaatay godkaa marka afkaa dambe ee qarsoon ee waladu ay samaysato waxaa la yidhahdaa naafiqaa ulyarbuuc waxaa loogu magacaabay sida ka muuqata iyo sida qarsoon baa kala duwan muuqaalka haddaad eegto af kale ma muuqdo laakiin hoos af kale jira ruuxa munaafiqa ah daahirkiisi iyo baatinkiisi baa iskhilaafsan wixiisii ka muuqda iyo waxa u qarsoon baa kala duwan maadaama waxa ka muuqda iyo waxa u qarsooni kala duwan yihiin sidaasaa markaa munaafiq loogu magacaabay marka haddaba nifaaqii wuxuu u qaybsamaa yacni nifaaq weyn oo diinta lagaga baxaayo iyo nifaaq kaa ka waabsan yacni oo isagu diinta lagaga bixi maayo laakiin waa macaasi iyo fisqi nifaaqa weyn ciddii ku dhimataa waadada qaarkood markay tarjumayaan waxay aan kufri caloolaad bay yidhahdaan kufri caloolaad bimacnaa waa gaalnimo uurka lagu haysto korka waxaa laga muujisanayaa islaamnimo laakiin uurka waxaa lagu qarsanayaa gaalnimo markaa daabitkeedu waxay tahay gaalnimo kastaoo qalbiga lagu qarsanaayo korkana laga muujisanayo islaamnimo wuxuu noqonayaa nifaaqii ictiqaadiga ah markaa nifaaqaas ciddii ku dhimata naartay gelaysaa waana ku waaraysaa waxaa laynoogu sheegay weliba tabaqadda naarta ugu hoosaysa inay gelayaan ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar munaafiqiintu waxay ka mid yihiin tabaqadda ugu hoosaysee naarta dadka gelaayay ka mid yihiin jannadu waxay u kala mudan tahay sida darajaadkeedu u kala sarreeyo baa midibata kale ka mudan tahay naartuna waxay u kala ciqaab badan tahay sida dabaqadaheeda ama darakaadkeedu u kala hooseeyaan oo midibatay ka hoosayso yacni ma waxa mid waliba yacni waxa weeye ta ka sarraysaan u jeedaan waa ka markaa yacni daran tahay oo ta hoosaysaa daran saas aawadeed buu ilahay wuxu uhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waayo munaafiqii kaafirkii ama gaalkii kale waa ka dhib badan yihi waa ka dhib badan yihi oo dararkiis iyo dhibaatadiisaa fara badan tuuga kula taallaa tabtaa ma weydo soomaalidu waxay ku maamahaan tuuga kula taallaa tabtaa ma weydo dee munaafiqiintu waa caynkaasoo muslimiintii bay ku dhex jiraan markaa dhibaataday u geysan karaan muslimiinta ama ha ahaato inay isku diraan ama ha ahaato sirtooda inay sheegaan yacni waxa weeye siyaalo fara badan bay u dhibi karaan oo gaalada dabadda ka joogtaa ayna u dhibi karin noocyada nifaaqa ee ictiqaadiga ah waxaa ka mida beenin diinta rasuulka sala allahu alayh wasalam la beeninaayo ama wax ka mida la beeninaayo ama ilaahay la beeninaayo ama rasuulka sala allahu alayh wasalam la beeninaayo in qalbiga lagu qarsado wakadaa diinta rasuulka sala allahu alayh wasalam wax ka mida beeninta la beeninaya haddii qalbiga lagu qarsadanayona waa la mid waxaa ka mid a nebiga sala allahu alayh wasalam nacaybka la necbaado ama shareecadiisa wax ka mida in la necbaado wax shareecadiisa ka mida haddii la beeniyo haddii la necbaadona waxay ka dhigan tahay shareecadiisii in la wada nacay iyo in la wada beeniyay ka dhigan tahay waxaa kaloo ka mida waxyaalaha nifaaqa ictiqaadiga